madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi ayaa sheegay inuusan aqbali doonin in la dhaawaco nisbada biyaha masar ay ka hesho webiga niilka mar uu ka hadlayay mashruuca biyo-xireenka dowladda ethoobiya asiisi ayaa afka ku ballaariyey inuu madaxda dowladaha suudaan iyo ethoobiya uu kala hadlay saddex arrimood oo ay ku jirto inaan la taaban karin nisbada ama xaddiga masar ay ka hesho qulqulka webiga niilka madaxweynaha dalka masar ayaa hadalkan ka sheegay xaflad lagu furayey horumarinta kalluunka ee gobolka kafrasheeqa cabdulfataax asiisi ayaa farta ku fiiqay in masar ay fahmayso baahida dhinaca horumarka ee dalka ethoobiya laakiin waxa uu si adag uga digay in la taabto nisbada biyaha masar ay ka hesho qulqulka webiga niilka لا المية مية مصر ده موضوع ما فيش فيه كلام وانا بطمنكم
cabdulfataax asiisi waxa uu yidhi biyaha masar waa mid aan hadal ka taagnayn taasi aniga igu aamina sidoo kale waxaan idin xaqiijinayaa in qofna uusan awoodin inuu taabto ama uu dhaawaco biyaha masar محدش يقدر يمس مية مصر waxaan arrimahaasi kala hadlay mas-uuliyiinta dowladda suudaan iyo ethoobiya annaga waan fahmaynaa ayuu yidhi asiisi horumarka ay doonayso ethoobiya laakiin haddii horumarkaasi uu dhaawacayo biyaheenna ma ahan horumar macnaheed waxaa weeye mid nolol ama geeri u ah shacabka masaarida في قدام منها مية تساوي بالنسبة لنا مش تنمية بقى ده حياة أو موت لشعب arrimahan ayaa imaanaya xili ra-iisul wasaaraha ethoobiya uu booqday dalkaasi qatara waxa uuna beeniyey in booqashadiisa ay ahayd mid uu maalgelin ugu doonayay biyo-xireenka webiga niilka ee dalkaasi sidoo kale waxa uu tibaaxay biyo-xireenkaasi inuu yahay mid ay ka dhalinayaan xoogga korontada laakiin dhinaca kale dowladda masar ayaa rumaysan biyo-xireenka dalka ethoobiya inuu dhaawacayo nisbada ay ka hesho qulqulka webiga niilka dowladda ethoobiya ayaa gabagabaynaysa biyo-xireenka webiga niilka kaasoo keedinaya afar iyo toddobaatan bilyan cubic mitris xeel dheerayaasha masaarida ayaa horay u muujiyey baqdin ah biyo-xireenka dalka ethoobiya inuu keenayo khasaare soo gaara dhulkooda beeraha xili ay tirada dadka masaarida haatan ay kor u dhaafayso boqol milyan bishii februari ee sanadkani ayay xukuumadda waddankani sheegtay inay qaadayso tallaabooyin ay ku ilaalinayso xuquuqda biyaha masar ay ka hesho webiga niilka xuseen saxnuuni v o a qaahira